waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali axmed cali weerar waxa weeye doorashooyinkii baad dhexda ugu jirtaan welina natiijadii aan rasmiga ahayd dowladda xaggeeda ama qolyaha mas-uulka ka ah arrimaha doorashooyinka ayna ku dhawaaqin xaggaaga iyo tiimkaaga maxaad nooga sheegi kartaa natiijadaadu meesha ay marayso iyo rajihu halku taagan yahay bismillah jawiga sidaan kuu sheegay waa degan yahay doorashadii iyo natiijooyinkii iyo wixii laguma dhawaaqin laakiin dabaasha ama tirooyinka hadda kasoo baxay mudooyinka kala duduwana waa jeer u sareynaa xisbigeena jubilee uu hogaaminayo governaga anigaan uxigay governor ku-xigeenka ayaa aada iyo aad ugu sarreeyo marka waxaan filaynaa insha allah markii lagu dhawaaqo natiijada kuwa ku guulaysanaa noqon doono marka taqriiban inta soo dhacda hadda waxaan ku horeynaa saddex iyo toban afar iyo toban kun oo kuuran ku horeyna qiyaasta hadda codadka inta la tiriyey intee in leeg baa la tiriyey ama intee hadhay si aa loo qiyaasa inaad guusha ku dhowdihiin iyo in kale waddanka horta abaara xun ayaa ka jiro inta soo dhacaysaba waxaa la filayaa inaanay ka badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan taasoo ka turjumayso taqriiban boqol iyo labaatan kun un inay soo dhacdo waxaa go-aan codadka go-aan ee countiga dhammaan waxa waaye boqol iyo lixdan iyo shan waxaa la filayaa marka boqol iyo labaatan taqriiban inay soo dhacdo boqol iyo labaatankii kun inay soo dhacdo la filhayay hadda waxaa tiradeeda si saxa u imaatay boqol iyo toban marka toban kun camal iyo wax meelaha u dhigmo ayaa laaban marka waxaan filaynaa haddii haatan tobanka ay imaato oo dhinaceenna ayan u codaynin oo dhinacyada kale ay u wareegaan nafteeda stiil inaan guul ku taagnaanayno insha allah sidaa daraaddeed macnaheedu waxay ka dhigan tahay guul baad sheegan kartaa adiga axmed cali weerara iyo ninka madaxda adigana kuwa guddoomiyaha labadiinuba ha ha ha insha allah waa sidaasaan filaynaa sababtay tahay tirada laaban ama gobollada waxa ku laaban yihiin oo oo codeeyeen haddii ay imaadaan haddii natiijada wax ay ka bedelaynin marka waa waxaan dhihi karnaa guul baan ku taaganahay waddanka durbo waxaa hadhaysay shaki oo dhanka doorashooyinkii laga soo bilaabo dhanka doorashada madaxtooyada idinka saamayn miyay nagu yeelanaysaa arrintaas xagga madaxweynaha baratankiisa ee buuqu durbo aan shakiyadu durbo ka bilowdeen natiijada countigeena waxay ka bedelaysa ma lahan laakiin hadda khalalaasa iyo dhib waddanka ka dhace wayna ta'siirinaysaa oo dhib badan aynoo keeni kartaa marka hadda waxaan maqlahayaba warar hadda rasmi aan ahayd nafteeda in ninkii kale taratamihay madaxweynaha la taratamihay raila odinga uu aqbalay natiijooyinka marka haddii taasi rasmi ay noqoto insha allah sidaan qaybaynana way noqonaysaa wax dhib ma dhici doono laakiin hadduu khalalaasada ay socoto de waa ta'siirka waddanka oo dhan bay amnigiisa iyo xasiloonidiisa ay dhib u keenaysaa marka annagana wayna ta'siirinaysaa nooma kenya markay doorashadu timaado shacabka kenya iyo dunidao dhan waxay dhegta ku haysaa qalalaasooyinkii hadda ka hor ka dhaceen wadanka labadii kun iyo toddobadii ee doorashooyinka kadib dad badanna ku dhinteen dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen lagu barabaxay hawshaasi intee in laeg bay shacabku cabsidiisu ay sii kordhaysaa marka laga hadlay in wax laisdabamarintu ay suurtagal noqoto xaqiiqatan cabsida badankeeda waxaa keenihayaba waxaa waaye twenty two thousand and sevenkii wixii dhacay ma doonihayaan dadka shacabka waddanka dhammaan ma doonihayaan khalalaasadaas iyo arrimahaas oo kale in lagu noqdo sidaa daraaddeeda waxaad moodaa hadda magaalada nairobi camal in la codleeyey oo countiyadii dadkii nin walba gobolka uu kasoo jeeday uu u laabtay markuu ka codeeyana nairobi lay wada sugahayo oo dhammaan aan lagu noqon haynin wadankii marka cabsida badankeedaba taasaa keeni haysaa kii hore dhacday marka ilaahiyna waxaan ka baryaynaa insha allah inayan tii oo kale dhicin dadkana aan u baaqaynaa in maaragtay si xasiloonaya wax walba loo muujiyo dhib ma jiro dadka waa walaal inta wada taagneed waa dad wada dhashay ninka ku guulaystaba arrinkani lasoo dhaweeyo uu asaga u noqdo waddanka madax marar badan baratanka iyo marka lagu jiro waxyaabaha xagga kambaynka iyo ololaha doorashooyinka waxyaabo badan bay dadku ballan qaadaan idinkana marar badan oon arkayay shirarkii aad qabanayseen ballanqaadkiina wuu fara badnaa hadda ood guushii ku dhowdihiin ama aad guul sheegan kartaan ma is leedahay waxa aad sheegteen oo dhan waad qaban kartaa insha allah saas ayaan rajaynaynaa anaga waxaan ballanqaadahaynay wax oo iska hawa ama aan iska maagaynay meesha markaan tegayna ma ahaen wax intaan ka shuuraynay dad khubraa oo khibrad u leh arrimahani aan kala tashanay ayuu ahaa marka waxaan isleeyahay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal in insha allahu tacaala aan n awoodi karno in aan fulino dhammaan ballanqaadida aan samaynayni markaan wareegahaynayn codka codsanahayni ugu dambaynta waxaan filayno inaan karayno Eh, ugu dambaynta dadka een, ama ku doortay amaba soomaalida ah ee kenya ama soomaali weynta dibad iyo gudaba joogta ee een, aadna uga dhursugaysa doorashooyinka maxaad u sheegi kartaa oo eh, dhanka ama ammaanka ha noqdo ama nabadgelyada ama doorashada maxaad eh, si kooban ugu sheegi kartaa wallahi marka koowaad horta eh, waan u mahadnaqi lahaa dhammaan intina dooratay iyo intaanan ma dooraninba Eh, sababtay tahay eh, hadda eh, waxaan haddii rasmi ay noqotee nalagu dhawaaqo ninkiina doortay ninkaan ma dooraninba annaga ayaa maaragtay u ah madax Eh, waxaanan u sheegaynaa dhammaan eh, inaan si cadaaladda wax ku maamuli doono waxaanan leenahay eh, in eh, si xasilooni eh, lagu eh, noolaado dowladdii horay ee soo gashay annaga nafteenna m- marka la dooranahay ma aanan dooranin ee, ee, xisbiyo kale iyo laynabyo kale ayaan ku jirnay markay soo gashana dhammaan ee, wax buuq aan ka ridnay ama ee, maaragtay ee, dagaal imaada ma jirina dhammaan waxaan ugu baaqaynin in xasiloonida la muujiyo ayagana waxaan leenahay sidii oo kale walaalaheen ee, nala tartami haynana waxaan leenahay ee, ee, naftooda in maaragtay wixii waa doorasho shan sano shan beri waaye wixii way soo wareegaysaa beri bay imaanaysaa wadankii iyo ay dhib ka ridin ay ku soo dhawaadaan dowladeena nafteeda ee, waa dowlad ballaaran oo naftooda deeqi karto Een, annagana wax badan baan filaynaa ee, wixii aan isleenahay way idan la qaban karaan inay ay maaragtay gacmo furan aan kusoo dhaweyno oo dowladdii aan ka qayb gelino Ee, dadka shacabkana maaragtay ay muujiyaan ee, xasilooni amniga ay dhowraan ayaan ugu baaqi lahaa kaasi wuxuu ahaa axmed cali weerar ku-xigaha gabanaha dhanka wajeer aad ayaad u mahadsan tahay een, weerar aadaa mudan ustaad
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali